Maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada Afgoye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa jaray harkihii dadka ugu gudbi jireen doonyaha yaalla Webshabelle ee mara degmadaas. Tallaabadaas kadib waxaa magaalada ka dhacay dibadbax xooggan oo ay dhigaan dadka iska leh doonyaha iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Tani ayaa sababtay in uu isku dhac dhex maro ciidanka dowladda federaalka iyo dadka ka cadhaysan tallaabadan uu qaaday maamulka degmada Afgoye ee uu ku dhibaataynayo bulshada.
walaal waxaa ka socda degmada afgooye mudaharaad aad u ballaaran oo dhagax tuur iyo gacankacalan dhaliyey kadib markii shacabkii laga jaray dooman ay iskaga gudbi jireen webiga magarad labada gidi doomankii la iskaga gudbi jireen la galay ilaa iyo afar ilaa afar afar xabo oo doomana waa maamulka waa maamulka degmada maamulka degmada marka dadkii aad bay u kaxsan yihiin waayo wareeg dheer oo masaafaha la gelaya haddii la yidhaahdo labada buundaa laga soo gelaya yacni waa hal kilomitr laba kilomitr soo lugoy waa soo wareeg waa magaras marka dadkii saasaa haysata magaalada saaka dhagax tuura ka xixin jira dhibaato fara badan baa ka socota shacabkii shacabkii iyo dadkii doomanka laga baabiyey maxay isbaabaan waayo qofkii saakaysa khudaartu soo doorta duusan meeshii ku noqon lahay laga jaray maxaa maxaa maxaa wax kale maate marka dhibkaasaa jira magaras goobaha ay ka taliso dowladda federaalka ayaa waxaa laga soo tebiyaa maalin maalinta ka dambeysa falal argagax badan kuwaas oo ay kula kacayso dadka shacabka ah aan waxba galabsan iyadoo aysan jirin cid ka qabanaysa ciidanka dowladda federaalka ee dhibaataynaya marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu arguda dadka marasta ah ee la dulmiyey